barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo efemyada geeska afrika caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan boggeenna v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa kowda iyo barka duhurnimo xilliga geeska afrika iyo shantii iyo barkii aroornimo xilliga washington d c waa maalin khamiis ah labada bisha februaayo sannadka laba kun iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo cabdulqaadir samakaab ah
qodobada aanu idinkuga hayna idaacadeenana waxaa ka mida soddon dhallinyaro ah oo shaqo abuur loogu sameeyey magaalada laascaanood walaalow runtii markaan ku sheego dhallinyaradan shaqada ka shaqaynaya adigu tiradeedu soddon bay gaadha haddaysan dheerayn geel iyo kale oo adigu intuu kombanigu soo iibsado oo la raacayo oo dhallinyarada laftirkeedu ay lacag qaadanayaan meelo kale waxaa jira iyagana muqmada iyo subaga iyo waxaa lagu shiilo oo iyaguna dad kale
waxaa kalood maqli doontaan dhallinyaro boosaaso ku soo bandhigay buug cusub oo ka hadlaya xisaabta
sidoo kale waxaanu idiin haynaa oo aan barnaamijka ka marnayn dhinacii heesaha
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad sidoo kale ku maqli doontaan idaacaddeenna balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida
golaha wasiirada suudaan ayaa maanta sheegay in hogaamiyaha dalkaasi jenaraal cabdilfataax al burhaani uusan ra-iisul wasaaraha israa'il u ballan qaadin hagaajinta xiriirka labada dal al burhaani oo madax ka ah golaha xukuumadda suudaan ayaa wadahadallo aan horey loo qorsheynin waxa uu magaalada inteebe ee dalka uganda isniintii kula yeeshay ra-iisul wasaaraha israa'il benyamin netanyahu taasoo u muuqatay astaan suudaan ay kusoo afjarayso qaadacaadeedii muddada fog ee israa'il wax yar uun kadib wadahadalada netanyahu ayaa waxa uu ku dhawaaqay in labada hogaamiye ay isku raaceen in ay ka wada shaqeeyaan sidii loo hagaajin lahaa xidhiirka labada dal golaha wasiirada ku-meel gaarka ee suudaan ayaa maanta sheegay in la kulanka netanyahu uu ahaa aragtida shaqsi ee al burhaan islamarkaana uusan saameyn ama aanu gelin wax ballanqaad ah madaxa golaha madax bannaanida waxa uu noo sheegay inuusan wax ballan ah samaynin kalana hadlin hagaajinta xiriirka labada dal waxaa sidaasi yiri afhayeenka dowladda faysal maxamed saalex saalex ayaa sheegay in arinta la xiriirta xiriirka israa'il ay tahay wax aysan dowladda kumeel gaarka ah ee hadda jirtaahi aysan ku qasbaynin inay go-aan ka gaarto ama aanay ku qasbanaynba waxaa kaloo oo dowladda kumeel gaarka ee suudaan ee u hogaamiyey ra-iisul wasaare cabdilfataax hamdoog halka al burhaanina uu madax ka yahay golaha xukuumadda dalkaasi oo ka kooban shacab iyo militari kaasoo shaqadiisu ay tahay in dalka uu ka saaro kumeel gaarnimada islamarkaana awoodda ku wareejiya xukuumad rayida
aqalka sanadka maraykanka ee uu hogaamiyo xisbiga jamhuuriga ayaa xalay cod u qaaday kadibna diidmo uga codeeyey labadii dambe ee lagu soo eedeeyey madaxweynaha maraykanka donald trump xubnaha aqalka wakiilada ee dimuqraadigu ay ku badan yihiin ayaa bishii disembar ee sanadkii hore aqalka sanadka u soo gudbiyey laba dembi oo ay ku soo eedeeyeen madaxweyne trump kuwaas oo kale ahaa inuu ku tagrafalay awooddiisa iyo inuu horistaag ku sameeyey baaritaankii aqalka wakiilada aqalka sanadka ayaa dhegaystay qareenadii ka socday aqalka wakiilada iyo weliba qareenadii difaacayay madaxweyne trump iyagoo kadibna cod u qaaday labada qodob konton iyo saddex mudane oo jamhuuriga ah ayaa maya uga codeeyey qodobka koowaad ee trump lagu eedeeyey halka siddeed iyo afartan mudanena ay ogolaadeen sidoo kale konton iyo saddex mudane oo isla jamhuuriga ayaa maya uga codeeyey qodobka labaad ee madaxweynaha lagu soo eedeeyey halka toddobiyo afartan kalena ay ogolaadeen mitt ramney ayaa noqday mudanaha keliya ee jamhuuriga ka tirsan ee la saftay dimuqraadiga kadib markii uu haa uga codeeyey qodobka koowaad ee dhigaya in madaxweynaha uu ku takirfalay awooddiisa go-aanka aqalka sanadka ayaa soo afjaraya dacwaddii ka dhanka ahaa madaxweyne donald trump
barnaamij shaqo abuura oo ay ka faa'iideysteen ilaa iyo soddon dhallinyaraha ayaa dhowaan laga hirgeliyey magaalada laascaanood cabdikariin olol oo la hadla qaar ka mida dhallinyaradaasi ayaa warbixinta nooga soo diray laascaanood magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ugu yaraan soddon dhallinyaro ayaa loo sameeyey shaqo abuur kala duwan taasoo bulshada ay ku cusub tahay shaqadan ay qabanayaan suuqa magaalada laascaanood ayaa laga hirgeliyey goob adeega oo ay ka adeegtaan bulshada qaybaheeda kala duwan qaar ka mid a dhallinyarada shaqo abuurka loo sameeyey ayaa barnaamijka dhallinyarada ee laanta afka soomaaliga ee v o a waxay uga warrameen shaqadaasi iyo inta qaybood ay ka kooban tahay ugu horeyn sacad cabdiraxmaan axmed oo ka mid a dhallinyarada fursadda shaqada heshay ayaa ka warramaya shaqadani cidda u fidisay iyo waxyaabaha ay ka kooban tahay mid waxaan nahay dhallinyaradii ka heshay fursadaha kusoo biiray gobolka sool ee magaalada laascaanood magaaladeena waxay u muuqataa maalinba maalinta kasii dambeysa inay horumar weyn gaadhayso ana waxaan ahayn dadkii ka helay combaniga weyne ee adeegsama free shimis shaqada aadna dhalinyaradii ay shaqo iyo fursado waaweyn iyagoo magaaladoodii jooga ay aada uga heleen oo dhalinyaro badan oo adigu magaalada ka caban jiray shaqa la-aan ay shaqa uga soo baxday insha allah bal waxaad iga warantaha saacad tirada ee dhalinyarada shaqada ka heshay iyo qeybaha ay ka shaqeynayaan iyo waxyaabaha ku cusub shaqadan hadda aada hesheen
walaalow runtii markaan ku sheego dhalinyaradan shaqada ka shaqeynaya adigu tiradooda soddon bay gaadhaa haddaysan dheerayn geel iyo kale oo adigu intuu combanigu soo iibsado oo la raacayo oo dhalinyarada laftirkeedu ay lacag qaadanayaan meelo kale waxaa jira iyagana muqmada iyo subaga iyo waxaa lagu shiilo oo iyaguna dad kaleo shaqaalaha kamida joogaan magaalada dhexdeeda adigu saddex xarumood oo waaweyn supermarketyada iyo hilibka iyo kalluunka iyo digaaga iyo adeega iyo dhamaystiran iyo qudaartii ku jirto
shaqooyinkan khudradda iyo hilibka dhalinyarada hore igama shaqeyn jirin bal ka waran shaqadan ku cusub dhalinyarada qaarkood ay heleen iyo waxyaabaha ay uga dhigan tahay in bulshadu marka waxaan dhihi karaa waa shaqo fiican oo na raaligelisay qofkiina dee uusan culayskii kusoo wada baxsanayn ha qayba qudaartii gadasa qayba talaagadihii keliya ag taagan sidoo kale waxaan la hadalnay dhalinyaro iyagu shaqo abuurkaasi ku jira kana shaqaynaya goobaha ay shaqada ka heleen qaarkood waxaay fadhiyaan kombyuutaro wax lagu xisaabinayo halka kuwo kalena ay u shaqaynayaan macaamiil loogu talagalay inay ka caawiyaan adeegyada ay u baahan yihiin qaar ka mida dhalinyaradaasi oo aan la sheekaysanay ayaa waxaay yidhaahdeen sida tan wallaahi maasha allah maasha allah dhalinyaro badan baa nahay halkan aan ka shaqo galay bareyskan ku dhedhejiyaa wixii macnihii bilaa bareys alaabta aan bareys ku dhedhejiyaa shaqadani way ku cusub tahay dhalinyaraduna inay ka shaqeeyaan ka waran dareenka dadka iyo waxyaabaha idinla wadaageen badanoo soo kasoo shaqeeyay baa jira gobollo kale oo lahaa laakiin gobolka hadda igu cusubtay sidaan oo kale gobollo horean kaga soo shaqayn jiray sida garowey oo kale waa garta shaqadan oo kalead qaban jirtay shaqadan oo kale baan qaban jiray sidan casriga hadir adeerka sida wax loo samaynayo gobolka awlore muusalaanta hadda ugu horeysa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waan salaamaya cabdikariin olol aad iyo aad baan kaaga mahad celinaya waraysigan aad nala yeelatay anu waxaan u qaabilsanahay dhinacanka combyuutarka aan ugu shaqeeyo oo alaabteel meesha laga iibiyo wixii la iibinayo wixii soo gelaya aan anugu maamulo oo aan kala iibiyo fursadana waa fursad aada qaaliya oo dee dhalinyaro fara badan ay shaqo kaga heshay oo ay tahay wax lagu farxo lagu naaloodo oo ah dee gobolkana waa horumar ballaaran oo kusoo kordhay annaguna aanu leenahay markasta waa opportunity ka banaanaa gobolkan oo laga faa'iidaystay oo laga shaqogeliyey dad badan shaqeeyaana insha allah waxaan rajeynaynaa inay shaqo fara badan oo abuura kasoo baxdo inta dhallinyarada heshan in baa ka hesha shaqo inta kalena ay ka heli doonto insha allah dhalinyaro badan oo bilaa camal ahayd u sameeyey shaqogelin oo ay ka waran dhalinyarada shaqada qaarkood ay ku cusub tahay in khudaar laga shaqeeyo in hilibka oo kale laga shaqeeyo wallaahi waruntaa way ku adag tahay de waa shaqo qof walba waxaa loo diray shaqo ku cusub yahay shaqo uu soo shaqayn karay jiray maaha waa shaqo uu markaa uu bilaabay caqabad kale way kaga imanaysaa qofka maadaama uu shaqadii ku cusub yahay haddana uu la qabsanaya waa markuu qofku shaqadii de in badan laga shaqeeyo wixii wuxuu la qabsaday uu noqonaya oo wixii uu wax mar dambe looga loo sheegayo wax lagala hadlayo maaha sida kawa gobolka ee jooga iyo kuwa dibadda joogay qurba joogta waxaan ugu baaqayaa inay ka faa'iideeyaan gobolkooda sidii raggan ku dhiiraday ee sameeyey shaqo abuurkan iyaguna mid ka wanaagsan ay ka abuuraan gobolka fursado badan oo shaqo jaanisyo badan baa ka ka bannaan
bulshada magaalada laascanood iyo dadka waxgaradka ah ayaa soo dhaweeyay in shaqa abuur loo sameeyo si dhalinyarada u helaan si ay u helaan shaqooyin ay ku maareeyaan noloshooda iyo toqoysaska ay ka yimaadeen cabdisalaan maxamed maxamuud oo ka mid a culimada gobolka sool ayaanu weydiinay waxay ka dhigan tahay in dhalinyarada shaqa abuur loo sameeyo isagoona ka hadlaya muhiimada ay leedahay wallahi waxay ka dhigan tahay arrintaasi shaqada in loo shaqa abuur loo sameeyo dhalinyarada waxay ka dhigan tahay fursad aad iyo aad iyo aad iyo aada u qaaliya waxaana weeye waa mustaqbalkii ummadda oo gidaarada fadhfadhiyey marka waxa weeye camal lala-ah arrintaas waa arrin muhiima inta shaqo abuurkaa samaysayna boqol kiiba boqol ilaahay baa mahadle mahad bay waa ku mahadsan yihiin waana u mahad celinaynaa dadka kale ee ganacsatada ee gobolka u dhalatay ama dadka kale maxaan sheegayo kale hantiilayaashana waxaanu ka codsanaynaa iyagana inay shaqo abuur dhalinyarada inta hadhay ay u sameeyaan oo dhalinyarada laga jafo boodhka oo mustaqbalkii ummadda weeye camal loo sameeyo ayaanu dadka kalena ka codsanaynaa ee hantiilayaasha ee dibadda iska jooga ee lacagta dhulka la fadhiya oo fursadahan oo kale iyaguna ay gobolkana usoo kordhiyaan dhallinyaradana shaqa abuur ugu sameeyaan inahaasaan kusoo koobayaa iyadoona dadka ganacsatada iyo waxgaradka iyo dadka iyagu gacanta ku haya lagu dhiirigelinayo sidii loo maalgelin lahaa shaqa abuurra loogu samayn lahaa dhallinyarada qaarkooda ka hadlaya shaqala-aanta ay haysanin cabdikariin olol v o a magaalada laascanood halkaad nagala socotaana waa v o a washington markana kusoo dhowaada dhinacii heesaha sida laba walaalaa codka ee banaxariistii janaha ka waraabiya cabduqaadir xasan nagee
inaan noqono laanqudha sida laba walaala inaan noqono waalidiin sida layla iyo qays inaan noqono laanqudha anna lahasha awga malado hurdadaba anna lahasha awga mallado hurdadaba lixda saxaabenima lilow la iigu heesa haddaadaad igu laadan tahay inaan liito ma og tahay haddaadaad igu laadan tahay inaan liito ma og tahay mise waaban lumayo lurku waygu kali iyo roob inaan noqono waalidin sida lug iyo faras colaa inaan noqono lama huraan sida laydha iyo roob inaan noqono waajibiin sida lug iyo faras colaa inaan noqono lama huraan anna labalabiyo ciil malado hurdadaba anna labalabiyo ciil malado hurdadaba lixda saaxabenima lilowla iigu heesaa hadaad adigu ladan tahay inaan liito ma og tahay hadaad adigu ladan tahay inaan liito ma og tahay mise waaban lumayo lubkuwaygu kalihi sida looxa iyo diin inaan noqono waalidin sida leeb ka dhacay qodhiid inaan noqono lama huraan sida looxa iyo diin inaan noqono waalidin sida leeb ka dhacay qodhiid inaan noqono lama huraan anigana libaaxii jacaylkay lagdadaayo anigana libaaxii jacaylkay lagdadaayo lixdasa habenima lilowla iigu heesaa hadaad adigu ladan tahay inaan liito ma og tahay
intaasaan ku dhaafno codkaasi baxsan ee heestii sida laba walaalo ah iyo allaha u naxariistee cabdulqaadir xasan nageeye halka idinkaga imaanaysay waa idaacadda v o a markanna boosaaso dhalinyaro waxa ka bartay jaamacadaha ayaa magaalada boosaaso kusoo bandhigay buug ka hadlaya xisaabta oo lagu dhigi doono iskuullada sare ee puntland siciid ibraahim siciid oo ka mid a dhalinyarada buuggan qortay ayaa waryaheena yuusuf maxamuud yuusuf oga waramay ujeeddada ay u qoreen maanta waxaan kusoo bandhignay buwaagta xisaabta dugsiga sare min foman ilaa fonfor oo ay qoreen ardayda kuliyadda waxbarashada khaasatan sagaalaad ilaa labiy tobnaad sababta qaanama foman ilaa fonfor ardayda kuliyadda waxbarashada ee jaamacadda resian university khaasatan qaybta mass physics baan ahayn marka dee ardaydii ka qalinjabsayey labada kun sideed tobankii marka maantaan kusoo bandhigan ilaahay mahadis haddee guul fiican baa ka dhacday buugga aad soo bandhigteen waxa uu noqon doonaa ee buug ardada ay ka faa'iidaysan doonaan ee fasalka sagaalaad ilaa fasalka labiiy tobanaad ee dugsiyada sare ma waxaa laga dhigi doonaa iskuullada magaalada boosaaso mise ardada iyaga akhrisan doona bal faahfaahin naga si buuggan haddaan wax yaroo faahfaahina kaa siiyo buuggan horta wuxuu ku qotamaa ee silbiska puntland ee boosaaso kaliya maaha waa dhammaan dugsiyada sare ee puntland o dhan baa laga dhigi karaa ardaydin waa ka faa'idaysanaysaan marka dugsiyada sare ee puntland o dhan baa laga dhigi karaa maaha boosaaso kaliya maxaa idinku kalifay marka inaad qodhaan annaga waxaan ugu kallifay baahi markaa taagnayd oo aan aragnay ee waayo macallinku markuu anugu dee arday dugsi sare baan soo ahaan jiray macallinku markuu uu damco inuu ee, ardayda casharada u dhigo jabtarada meelo kala duwan buu ka soo ururin jiray ma lahayn hal buug ay ku midaysan yihiin laakiin maanta waa ilaahay maadii waxay haystaan hal buug ay ku midaysan yihiin oo ay macallinkuna uusan dee meelo badan uusan wax ka raadinayn ardaygana uu buuggaa ka akhrisanayo marka taasaan u kaliftay idinku arday baa tihiin way adag tahay arday buug uu qoray in haddana dugsiyada sare ee puntland cashiro ay ku qaataan hadhowna imtixaanaad ay ka yimaadaan marka sidee isku waafaqayaan marka ardayda maadaama mad- bacdaha lagu iibinayo qaarkood magaalada boosaaso Ee, buuggan horta waa buug xitayadiisu aada u sarreyso Ee, buuggan broses badan buu soo maray markaan anagu soo bandhignay ee, abril labaatan sideedeedii aan buuggan daawacnay ilaa labada kun iyo labaatanka broses buu ku jiray jaamacaddu waa haysay ee, khubro badan oo xagga xisaabta ku xil dheer oo ay ka mid yihiin ustaad qodax ustaad maxamuud daahir iyo wasiirka hore ee waxbarashada ee abshir yuusuf dad badan baa loo bandhigay Ee, iyaga waxay ku sameeyeen eh, wixii ay ku buuxin karaan ku buuxiyey marka buugga tayadiis waa sarreeya buuggan kadib baa la daawahaa Ee, dhalinyaro kale ayaa idinla qortay dhalinyarada buuggan idinla qordhay tiradooda waa meeqa imise dhalinyaro baa ahaydeen marka qoraysan buuggan buuggan waxaa qoray eh, soddon iyo sideed arday baa qoray ilaa afarta buug oo a- ahayd ardaydii galaaska eh, maths physics marka dee ardaydina waxaan filayaa badankood maanta waa macalimiin oo dee daafaha puntland bay kala joogaan wax yar baa maanta booska jooga taasna waxaan leeyahay waa guul ay jaamacadda risii gaadhay Eh, dee mirihii ay soo saardhay maantay inay puntland oo dhan wax ka dhigayaan oo macalimiin yihiin insha allah buuggan wuxuu noqon doonaa buug eh, dhammaan ardayda puntland ka faa'idaysan doonaan eh, dhaxalgalna uu noqon doonaa Waana intaad mahadsantahay.
intaad qorayseen caqabadihii idinsoo wajahay buuggan oo aad eh, nala wadaagi kardo ma jiraan waa jiraan caqabado badan oo soo wajahay caqabadahan soo wajaha wax ka mid ah ee computersko kale ardaygu inuu ku- xisaab computers ku qoro waa adag tahay qoraal kale oo caadiya waa qori ka dhaa ma- jabtaro kale waa qori ka dhaa laakiin xisaab in bu- computer lagu qoraa arday yar baa qori ka dhaa marka taas horta caqabad bay ahayd caqabada kale waxaa waaye jabtarada qaybtood maa- maadaama ay dee aysan aan hal jabtar hal buwaag iyo hal jabtar aadan ka wada helin jabtarada qaybtood waan weyni waxay noo qaadatay muddo dheer inaan raadino dad badan aan la kaashano oo aqoon-yahana markaa research badan samayno marka caqabada badan baanu soo wajahay laakiin waa ka gudubnay waa ka gudubnay research badan aan samaynay dadaal badan aan samaynay waan ka gudubnay boosaasaa kusoo bandhigteen eh, xaflad lagu qabtay iskuullada iyo macalimiinta iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka puntland baan joo- baa joogay marka markaa soo bandhigayseen dareenkiinu sidee ahaa maasha allah dee aad iyo aad baan u faraxsanahay Ee, maanta dareenkayga lama soo koobi karo dee annaga dhiirigelinba waxaa noo ah ee, ee, buuggii aantaa susno aan juhdiga kusoo samaynaynay maanta dee haddii ardayda puntland ka faa'idaysanayaan wasaaradda waxbarashadana ay manhaj ka dhiganayso ardaydan loo dhigayo intaas annaga guulno ah dhiirigelin noo ah insha allah waxaan rajaynaynaa inaanu dee ee, aanu bugaa kalena qorno aan hore usii soconno marka aad baad u mahadsantahay
siciid ibraahim siciid oo ka mid a dhallinyarada buugga qoray ayuu ahaa wuxuu u warramayey waryaheenna yuusuf maxamuud yuusuf haatanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha jamaal axmed cusmaan ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddaynu ka horeyno naadiga kubadda cagta barcelona ayaa waxa ay kulamo la qaadatay agaasimaha ciyaaraha ee naadigaasi barcelona eric abidal kadib markii dhowaantan war uu sheegay oo jawaab caara ka muuqato uu ka bixiyey ciyaaryahanka kabtanka naadiga barcelona lionel messi ciyaartooyga lixda jeer ku guulaystay kubadda dahabka ee lionel messi ayaa hadlay kadib markii eric abidal uu yidhi qaar ka tirsan ciyaartooyda naadiga barcelona ayaanan si fiican ula shaqaynaynin tababarihii kooxdaasi ee shaqada laga eriyey hernanso valverde valverde ayaa shaqada laga buriyey bishii januari waxaana lagu bedelay tababaraha kakuwe siten madaxda barcelona ayaa kulan deg dega isugu yeeray difaacii hore ee xulka dalka faransiiska eric ebdal arbacadii si ay arrintani uga wada hadlaan kadib wadahadallo laba saac socday ayaa waxaa la go'aamiyey in afartan jirka uu doorkiisa ha agaasimaha ciyaaraha naadiga barcelona uu weli sii joogo islamar ahaantaasina arrinta la dejiyo ebdal ayaa hadalka lionel messi ka xanaaqay ku sheegay waraysi uu siiyey wargeys dalka sbain ka soo baxa oo la yidhaahdo dario sport labaiyo soddon jirka waddanka argentina lionel messi ayaa markaa kadib talaadadii jawaab bixiyo waxaana uu sheegay marka aad ka hadlayso ciyaartooyda waa inaad magacyadooda sheegtaa haddii kale waxaad faafinaysaa war aan sax ahayn ayuu yidhi messi oo u muuqday inuu ka carooday hadalka eric abidal naadiga barcelona ayaa maanta la ciyaari doonta naadiga kubadda cagta ee atlet club ee dalka spain kulan ka tirsan kooba dalrey gaar ahaan kuwaara faanalaha koobkaas naadiga real madrid ayaa sidoo kale maanta la ciyaari doonta naadiga real sociedad shalay naadiga tottenham ayaa guul dirqe waxa ay ka gaartay naadiga southampton kulan ka tirsan eve kaabka iyadoo usii gudubtay wareegga xiga ee shanaad koobkaasi eve kaabka gool soo daahay oo rigooro ahaa ayaa ciyaaryahanka naadigaasi u ciyaara ee hong manson waxa uu kooxdiisa u suurageliyey inay ka adkaato naadiga southampton ciyaartaas oo markaasi laba iyo laba maraysay naadiga kubadda cagta ee tottenham waxay ku biirtay naadiyadii hore usoo gudbay wareegga shanaad ee koobka everkaadka horyaalka zeerada dalka talyaaniga naadiga lazia ayaa bareejo ebri ebre la gashay naadiga halas verona maanta ma jiraan kulmo sidaas u xiiso badan hase yeeshee beri ayaa kulan ka tirsan zeeriyada dalka talyaaniga la dheeli doonaa naadiga rom waxay la ciyaari doontaa naadiga bolonya horyaalka bundesliga dalka jarmalkana frankfurt waxay la ciyaari doontaa naadiga augsburg horyaalka dalka sbain deportivo alaves ayaa la dheli doontaa naadiga aibar xubinta ciyaaraha dhegeystayaal halkaas aynoo joogto
ciyaarihii iyo jamaal axmed cismaan aanu intaasi ku dhaafno halkaad nagala socotaana waa v o a washington waana barnaamijkii dhallinyarada markana kusoo dhowaada codka macaan ee fanaanka axmed cegaag heestii aroosan lahaa
ياتيك لها أحد
codkaasi baxsan ee axmed ceegaag iyo heestii aroosaan lahaa ayaa u dambaysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo idaacaddeenna galabnimo dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa sidaas io nabadgelyo